haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana ku saabsan xuska sanad guurada boqolaad ee geeridii sayd maxamed cabdilla xasan dhegaystayaal farla-aantii uu af soomaaligu ku raagay waxay ina badday ilaa maanta inaynaan dhab u aqoon taariikhaha maalmihii saamaynta togan ama taban ku lahaa nolosha soomaalida iyo tagtadeeda tusaale ahaan in la maleeyaha joogtee ma naqaan guyaashii ay dhasheen amaba ay dhinteen maanseyahanadii waaweynaa ee suugaantooda aynu ku dhaadanno iyo sidoo kale halgamayaashii madax bannaanida dalka darteed naftooda u biimeeyey si kastaba ha ahaatee sanadkan laba kun iyo labaatanka ee maalinta qorihii ay ka hadhay waxaa lagu malawan yahay in boqol guu ay ka soo wareegtay geeridii sayd maxamed cabdilla xasan halgamaagii u horreeyey gumaysigii dalka soomaaliyeed ku habsaday cid ka gilgilata xagga soomaalida waxaa la hubaa inuu dhashay guga gobaysana la baxay ee loo badinayo inuu ku beegan yahay kun iyo siddeed boqol iyo lix iyo kontonkii ama kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii mid ahaan waxaa kaloo la hubaa inuu ku dhashay duleedka buuhoodle gaar ahaan agagaarka ballida ubakarax iyo sacmadeeqo ha yeeshee maalintii uu dhashay iyo tuu geeriyooday toona ma naqaan taasna soomaalidii la xilliga ahayd ayuu kala mid yahay maamulayaashii ingiriiska ee ay codka ahayeen ise waxay taariikhda geeridiisa ku sheegeen saddex iyo labaatankii nofembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii annaguna inaan iyaga ku raacna mooye wax kale nooma bannaana saa dhowaan ka hor far wax lagu qoro maynu lahayne intaan haddaba taa halkaa ku dhaafo aan isweydiinna su-aasha ah sidee bay sayidka ugu suuro gashay bulsho raacata ah oo markaas ka hor aan weligeed meel qura looga talin in intuu abaabulo uu ka dhex abuuro dhaqdhaqaaq gobanimadoona uu gumaysigii dalka haystay uu muddo dheer loodin kari waayey dhabtii halgankii dhowr iyo labaatanka gu uu wadaadku hogaaminayey wuxuu ku waday marnaba ma ahayn dhaqaale iyo mushaar dhammaadka bisha uu gootooyinkii daraawiisheed u qaybin jiree waxay ahayd tilmaamo uu kulansaday oo ciddii ku sheegan ay soomaalidu ku jeclayd wuxuu ahaa geesi aan kal cabsata lahayn deeqsi gacan furan xeeldheere diimeed aftahan tix iyo tiraab midnaba aan loogu tiitiilayn iyo sidoo kale aqoonyahan kasma ballaaran u lahaa hiddaha soomaalidii uu la xilliga ahaa taasoo u suuro gelisay inuu ku guulaysto ciidan boqolaala inta ururiyo inuu ka dhaadhiciyo inay gunnimo tahay gudaha dalkooda in shisheeyuhu uu ku gumaysto wuxuu ahaa nin og sida soomaalidu ay ugu nugushahay murtida maansada markaas buu si walba u adeegsaday eebbana ka baryi jiray in erayada kuwa ugu saamaynta culus uu carabkiisa ku tiro ninkii ku ducaystay buu ahaa eebbow adaan kuu cawdoo kuu calaacalaye cunsurtii aan leeyahay adaan kuu cuskanayaa ee carabkayga eebbow quwee cadil baa tahay qaybaha bulshada oo idil buu kolba mid maansada ku waanin jiray waxna ku tusaalayn jiray wadaadadii la coloobay ee dhaqdhaqaaqiisii ka hor yimid wadaadadii gumaysiga la sinjaaray ee la saayiray kolkuu gabayga ku canaananayay waatuu ku lahaa culimmada sidii baaniyaal beledka gaal joogta baabkii allah laga akhriyey inay baloobeene inay beledka naareed ku dhici ba'a iyow sheega mar kalena isla iyaga waa kii ku lahaa awyaalow ma diideen jahaad ma u dareertaan warma danaana iyo seef degta maad ku qaadaan darmaan haad la qooqdiyo doolaa maad u fuushaan wiyilka diilka qaadka ah bidix ma ugu dadabtaan daacuflayda madidaa degdeg ma u xabbaadhaan idinkaa dalkaba lehe dowlad maad u noqotaan ileen doqoni calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay dumarka iyo carruurtu siday u dayacan yihiin markuu dareensiinayey ee uu u sheegayay raggii lagu hadlaynayay inay dhulkoodii gumaysiga ka iibsadeen dabadeedna u gacan geliyeen wakiilahaa dadkii idinka weynaa hadday idin dulleeyeen dembi kama ayaabine cuntay idinka doorteen duunyaa la dhaabsaday dugsigaad gelayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tale ku daysteen dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen doox intay qodeen bay ciid idinku daarsheen nin idin damqanayaa idinkama dambeeyo haddaydan digtoonaan daad ba idin qaadiye naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshee dabkan aan shidaayaa dawadiinna weeye digtoonaada weligiin dunidu waari mayse dhammaan gabayadiisu waxay xiriir toosa la lahaayeen ujeeddooyinkiisii halganka xoogaggii gumaysiga ee lix iyo soddonka goobood ay isaga hor yimaadeen ayaa marar badan waxay u soo jeediyeen intuu hubka iska dhigo inuu ka taliyo dhul baaxaddiisu weyn tahay hawd iyo nugaal oo idil cidafyada mudug ilaa hiiraan xeebaha badda ayl ilig iyo gabac ilaa harooyinka dig iyo doollo waxay kale u ballan qaadeen hadduu tooda maqlo inay siin doonaan mushaar ku filan sida madaxdii kale ee soomaalida ma hadduu diida ah waxay ugu hanjabeen in lagu soo qaadi doono oloola dagaalo uu dhabarka kaga jabo dabadeedna wuxuu ahaa qorshahaas ninkii ku gacan sayray ee hungurigelintii iyo goodigii gumaysiga kaga jawaabay haddii laygu caashaqo caskar iyo maraakiib haddii ciidan fara badan laygu soo cadcooriyo hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddaad soo cafuuftaan ciiddaa masaalkeed inkastaad curaabtaan ama aad cadhootaan cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin marna inaan cabiidsamo caqligeennayay gelin dhowr iyo labaatan guu oo weerar iyo raxaraad miirana kadib markii dayuuradaha daraawiish loola yimid ee lagu jabiyey dumarkoodii iyo carruurtoodii markii dooxooyinka dhugaaleed lagu xasuuqay ee wixii ka haray ay dabayshadeen cali dhuux iyo maansayahano kaleba markay ka daba direen tixaha digashada ah waatuu sayidku kaga jawaabay gabayga layaab kale ee dardaaran ku magacaaban gabaygii ku dhammaan jiray waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaane dirhamkuu idiin qubahayaa dib u go'aysaane marka xiga dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye marka xigana daabaqadda yuu idin dareensiine marka xiga dalkuu idinku oran duunyo dhaabsada eh marka xiga dushuu idinka rari sida dameeraade marse haddaan dushii adari iyo iimay dacal dhaafay maxaad igaga digataan baruusiin la soo degiye sidaas uu sheegayay baana dhacday meel ay joogtaba wuxuu sayid maxamed soomaalida gar ugu leeyahay in sanad walba ay xusto maxaa yeelay haddaan laga dafirayn wuxuu gashaday abaal in la gudaa ay adag tahay mar waa aabbaha wadaniyadda casrigaa ee soomaaliyeed ninkii indhaha u furay ee ummadda uu ka dhashay dareensiiyey inay isku dan tahay inay gobannimo geydo ninkii dubaaqayda ku riday mar kalena waa aabbaha maansada soomaalida hal abuurkii haddaan tiisu ku jirin ay maansada soomaalida wax weyne ka maqnaan lahaayeen ninkii gabayga dhalan rogay ee ku soo kordhiyey ujeeddooyin hor leh oo waagaa dhagaha dadka ku cusbaa sida tixaha xornimadoonka iyo gumaysi nacaybka xambaarsan cabdulaahi suldaan timacadde wuxuu allaha u naxariistay ka mid ahaa indheergaradkii rumaysnaa haddaan soomaali baritaarayn haddaan soomaali gumaysigii uu la dirirayay ciidan u noqon haddaan soomaali qabyaalad kaga hor iman in sayid maxamed aan shisheeyuhu sina uga adkaadeen isagoo haddaba soomaalida taa ku canaananaya waa kii odhan jiray tirtirsiinyo soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turunturaynaysay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa tolroon waa waxau taraqi weydeene dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo